asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaalistaa f m codka gobolka waqooyi bari ayaad nagala socotaan waxaana dhegeystayaal kusoo dhowaataan xubinta wargeysada iyo qodobadii ugu waaweynaay ee bogagooda saaka ku qoreen dhegeystayaal waa wargeysada ugu afka dheer ee dalka wargeyska the daily nation iyo the standard dhegeystayaal ee soo dhowaada waa subaxnimo jimco wanaagsan ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha shanaad ee meey ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka ee waafaqsan tahay afar iyo labaatanka bisha tobnaad ee shawaal sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga dhegeystayaal wargeysadan soo qabanaya dhegeystayaal kadibna qeybaha dambe ee barnaamijka dhegeystayaasha ayaan fursad u siin doonaa dhegeystayaal inay qeyb kasoo noqdaan oo inala wadaagaan siday ku waabiristeen hadalhaynta iyo sidoo kale maqalka idaacadda dhegeystayaal dhammaantiin waa idiin soo dhaweynayaa aan ku bilaaba wargeyska the standard boggiisa labaad iyo saddexaad ayuu arrintaasi uga hadlay arrinta ku saabsan xilka waa dabcan afar iyo toban cisho kadib waa afar iyo toban beri kadib kenya oo yeelatay taliyo militari dabcan afar iyo toban beri ka hor ayay ahayd markuu geeriyooday taliyihii ciidanka difaaca ee dalka dhegeystayaal francis ogola dhegeystayaal haddaba wargeyska waxaa the daily nation waxaa the standard aan iraahde boggiisa labaad dhegeystayaal waxaa igaga muuqda taliyaha cusub ee la magacaabay ee militariga haddaba madaxweynaha wadanka william ruto ayuu wargeyska leeyahay wuxuu raacay dabcan dhegeystayaal aan iraahde madaxweynaha dalka william ruto ayaa gaashaanla sare charles miroi kahariiri u magacaabay taliyaha guud ee ciidamada militariga kenya ama ciidamada difaaca ee dalka ee k d f ta dabcan afar iyo toban cisho ka hor ayay ahayd iyadoona afar iyo tobankaasi uu kusimo ahay dabcan taliyaha cusub charles miroi kiriri haddaba waxa uu bedelay francis modi ogola oo isaga iyo sagaal sarkaal oo kale sideed iyo tobankii bishii hore ee abril ku geeriyoodeen shil diyaaradeed oo laga soo tabiyay ama ka dhacay ismaamulka elgeyo marakwet haddaba kaariiri wuxuu ka tirsanaa ciidanka ilaalada badaha wuxuu sidoo kale ku-xigeen u ahaa taliyihii geeriyooday ee francis ogola madaxweyne william ruto ayaa dabcan xilkaasi u magacaabay taliyaha cusub afar iyo toban cisho kadib geeridii francis ogola oo ahay taliyihii guud ee ciidamada militariga wadanka ayuu wargeyska leeyahay sidoo kale wargeyska waxaa iga muuqdaa the daily nation sawirada dabcan daily nation markaan eegayaa sawirada waxaa iga muuqda magacaabiddawaa magacaabyada uu shalay madaxweynaha sameeyey dhegeystayaal sawirka waxaa iga muuqda faaduma axmed waa jenaraal faaduma axmed baa ii muuqata waa faaduma gaciiti axmed dabcan waa haweeney kasoo jeeda dabcan oo saanfilay waa muslimad kana soo jeeda ismaamulada dabcan ama dabcan aan iraahde gobolka xeebta ee dalka asalkeeda haddaba madaxweynaha dalka william ruto ayaa haweeneydii ugu horeysay tan iyo markii kenya xornimada qaadatay xilkan qabatay waa xilka waxaa loo magacaabay fatuma gaiti inay hogaamiso qeybta ciidamada militariga ee ilaalada hawada dabcan waa militariga qeybta waa taliyaha ciidamada militariga ee qeybta hawada kenya loo magacaabay faatuma axmed waxayna noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay oo kenyaan ah oo xilkaasi qabata dhegeystayaal dabcan wargeyska the daily nation the stardan oo aada bay u faahfaaheen arrintaasi oo sawirkeeda iga muuqdo faaduma axmed gaiti ama faaduma gaiti axmed haddaba sidoo kale madaxweynaha ruuto ayaa dalacsiyey john mgaravai ornenda waxaana laga dhigay taliya ku-xigeenka guud ee ciidamada militariga kenya dabcan wuxuu ku-xigeen u noqonayaa taliyaha guud ee ciidamada militariga kenya shalay la magacaabay sidoo kale madaxweyne william ruto ayaa wargeyska the daily nation wuxuu sheegay in taliyaha ciidamada militariga ee ilaalada badaha ee kenya u magacaabay paul awor otiono sawirkiisa halkaas iga muuqdo wuxuu noqonayaa taliyaha ciidanka militariga ee ilaalada badaha ama kenya navy dhegeystayaal thomas injaroge nganga ayaa uu madaxweyne william ruto u magacaabay maamul ku-xigeenka jaamacadda qaran ee difaaca ee national defence university u qaabilsan dhanka maamulka iyo maaliyadda sidoo kale madaxweynaha sawirada ii muuqda dalacsiino kala duwan ayuu sameeyey madaxweynaha madaxweynaha ayaa dalacsiiyey peter nyamu gidinji oo laga dhigay agaasimaha sare ee dhanka shaqaalaysiinta u qaabilsan macadka qaran ee difaaca ee national defence college magacaabiyada kala duwan ee xilalka militariga jiryani kambare guula ayuu wargeyska daily nation leeyahay inuu madaxweynaha dalka william ruuto u magacaabay agaasimaha guud ee guddiga hilibka ee k m c george ukuma ayaa isna loo magacaabay agaasimaha guud ee waaxda warshadaha iyo soo saaridda cunnada halka samuel kasgoy kibkoriil laga dhigay taliya ku-xigeenka milatariga hawda ee kenya aefos madaxweyne william ruuto ayaa tallaabooyinkan qaaday kadib markii ay la taliyeen siduu wargeyska daily nation uu bogogiisa uga hadlay lixaad iyo todobaad tallaabooyinkan qaaday kadib markii ay la taliyeen xubnaha golaha difaaca ee uu guddoomiyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee kenya aadan bare ducaale dhegeystayaal xilka taliyaha waa taliyaha guud ee ciidamada kdf ayaa waxaa isku wareejiyey qeybaha militariga ee kenya ami kuwa ilaalada hawada ee kenya airfos iyo laanta badaha ee nevi dhegeystayaal weli qeybihii hore ee wargeysadan ku guda jirnaa dhegeyste waa hagaag dhegeystayaal qodobada kale ee wargeyska ama wargeysyada daily nation bogogooda ee ku qoreen ayaan dhegeystayaal ayaynu eegeynaa wargeyska the day waadaystanda bogiisa ee sideedaad dabcan sawirka waxaa imuuq madaxweyne william ruuto bogiisa sideedaad haddii aan u gudbo haddaba golaha wasiirada ee waddanka ayaa ansixiyey in iskuullada la furo maalintii isniinta waa lixda bishan shanaad way ansixiyeen kadib kulankii dabcan golaha wasiirada ay yeesheen dhowaan ayaa lagu ansixiyey dabcan inkastoo wargeyska uu haatan soo qaatay cabinet aproof ayuu leeyahy wargeyskada standard ee dibufurka iskuullada ee toddobaadka dambe maalinka isniinta ahna lixda bisha may maalmo ka hor isniintii xilihabeennimadii isniintii soo galaysa xilli dambe ayuu wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka doctor zekiel majogo qoraal uu soo saaray ama bayaan uu soo saaray ku sheegay in dubufurka iskuullada dib loo dhigay taasoo la xiriirta fatahaadaha saameeyey qeybo badan oo ka mid ah wadanka sidoo kalena fatahaadaasi saameyn ay ku yeelatay xarumaha waxbarashada sida burburna u geysatay lagana dhigtay goobo ay gabaad ka dhigtaan dadka kasoo barakacay guryahooda oo ay saameynta kasoo gaartay daadadka ka dhashay rabaabka weli da-aya dhegeyse golaha wasiiradana way ansixiyeen in in ugu dambeyn dugsiyada dib loo furo lixda bisha shanaad ayuu wargeyska the standard leeyahay the daily nation ayaan usoo noqonayaa bogii bogogiisa faraada ayaan u gudbayaa oo dabcan looga hadlay arrinta la xiriirta xilka qaadista la doonayay in xilka laga xayuubiyo wasiirka wasaaradda arrimaha nirahda beeraha ee dalka dhegeystayaal wargeyska the daily nation ayuu arrintaasi kaga hadlay arrintan ayaa kusoo aadaysa iyadoo gudoomiyaha baarlamaanka ee dalka gudoomiyaha baarlamaanka dalka moses tangula uu dabcan sheegay in boqol afartan sagaal xildhibaan ay u codooyeen in lasoo dhiso guddi ka kooban koo iyo toban xubnood oo baaraya beedeymaha ka dhanka wasiirka wasaaradda beeraha ee xanaanada xoolaha midika linturi iyadoo arrinkaasi kasoo horjeyseen soddon iyo lix xildhibaan iyadoo watangula uu amray in lasoo magacaabo xubnaha guddiga baaritaanka sameynaya dabcan waa lasoo magacaabay xubnahaasi oo toban beri ayay haystaan in ay baaritaana ku sameeyaan wasiirka eedeymaha uu wajahayo wasiirka wasaaradda arrimaha beeraha ee dalka midika linturi oo eedeymo la xiriira bacrimin faalisa ayuu wajahayaa oo laga iibiyey beeraleyda wadanka taasoo saameyn ku yeelatay habnololoodkooda dhegeystayaal waa hagaag haddii aan arrintaasi guddiga ayaa haysta yuurgeeska leeya toban cisho oo baaritaanada kusoo gabagabeynaya ka hor intuusan baarlamaanka u gudbin warbixintiisa wasiirka wasaaradda beeraha dalka ayaa horey u beeniyey in bacriminta faaliska tahay wasiirkawaanirada wasiirka oo horey u beeniya yuurgeeska leeyahay in bacriminta oo faalis tahay ayaa ololaha xilka looga qaaday oo ku tilmaamay mid siyaasadeysan aan marnabo walaac ku haynin oo cabsi kama qaba raje ayuu leeyahay dabcan ayuu wargeeska wuxuu leeyahay in dabcan waxay mustaqbalkiisu waxay ku xirantaha koo iyo tobankaasi xubnood haddii eedeymahay ku helaan baarlamaanka u gudbinayaan si looga doodo oo ay baarlamaanka mid walba uu codeeyo hadduu xilka laga qaadayo haddii kale koo iyo tobankaasa marka hore go-aan kasoo saaraya haddii koo iyo tobankaas yuurgeeska leeyahay go-aan ku gaaraan in ama eedeymaha uu wajahaya ay dembi ku waayaan dabcan xilkiisa oo badbaadaya leeyahay ayadoona wargeeskada daily nation leeyahay in garabka xilka talada wadanka hayse waa anarahda isbaheysiga talada wadanka ee kenya kwanza xildhibaanadooda uu rajo badanka qaba in ay xilkaasi u badbaadin doonaan inkastoo lagu eedeeyey in eedaamo badan oo la xiriira wajahaya bacriminta faaliska ama been abuurka waxba aan ka jirin mida kalintuuri wasiirka wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha ee dalka ayaa ballan qaaday in ka hor dhammaadka isbuucan la ogaan doono xaqiiqda la xiriirta hadallaheynta ka dhalatay bacriminta faaliska dhegeyste halkaasaan uga gudbayaa qodobkaasi la xiriira wasiirka wasaaradda beeraha ee dalka aadmidiga linturi dhegeystayaal dhamaantii waan soo dhaweynaya goordhow qodadka teleefoonadan dhegeystayaal idiin furi doonaa qodobada kale ee wararkooda ay ku qoreen wargeysida the standard iyo daily nation ayaan eegi doonaa intaanan dhegeystayaasha qadadka teleefoonada u furin dhammaantiin mar kale subax wacan oo wanaagsan haddaba maxkamadda ay wargeyska the day dabcan waa the daily nation boggiisa shanaad wuxuu kaga hadlay waxaa shalay maxkamadda ama waxaa shalay maxkamad soo taagay dacwadna lagu soo ogay saddex saraakiil oo sare oo ka tirsan guddiga qaran ee keedinta dalagyada ay lasoo gagaabiyo ama loo soo gaabiyaan iraade n c p b shakhsiyaadkan ayaa loo haystaa ama lagu eedeeyey kulungulaanshaha bacrimin aan taya ahaan gaarsiisneyn heerkii la rabay dhegeyste dabcan tumanayaasha la maxkamadeeyey ama maxkamadda lasoo taagay ayaa kale ah agaasimaha guud ee n c b b joseph mona kimote john kiblagad ngetich iyo maarayaha guud ee suuqgeynta john mbaye matiri saraakiishan oo maalmo ka hor la xiray kadib markii waaxda dacwadoogidda ay ansixisay in maxkamadda lasoo taaga ayaa iyagoo iyo ganacsado fadeexeysan lala xiriirinaya eedeymaha loo jeediya waxaa ka mid ah inay iska kaashadeen khiyaano iyo hagardaamo ay ku sameeyeen faldambiyad ayagoona ay ku lug leeyihiin lacag dhan ama lacag dhan lunsasho dhan laba boqol iyo sagaal milyan oo shilinka dalka dabcan weli dacwadooda way socotaa maxkamadda ayaa sheegtay in dacwadooda mar kale lasoo hadal qaadi doona labaatanka bishan mey dhegeystayaal bishan shanaad ee mey dhegeyste ayuu wargeeska leeyahy halkaas ayaan wargeyska the daily the daily nation qodobkaasi waa the standard ayuu ahay wargeyskaasi dabcan halkaasaan uga gudbayaa qodobadii ugu waaweynaa ee bogagooda ay ku qoreen wargeysyada the daily nation iyo the standard waan idinkaga mahad celinayaa intaanan ka bixin dhegeystayaal wargeyska the daily nation boggiisa saddexaad waxaa uga hadlaya arrinta dhegeystayaal la xiriirta koronto la-aantii xala saameysay haddaba waxay dabcan qeybo badan oo wadanka laga daray maxaali mugdi badan oo koronto la-aan soo wajahday iyadoona adeega korontada ama shirkadda bixisa adeega korontada ee dalka kenya power ay sheegtay in cilad ay ku timid nidaamka korontada baara shali saacaddu markay head shantai qadar afartan daqiiqo ee galabnimo inkastoo mar dambe la xalay qaybo badan oo wadanka ka mid ah korontadii dib ugu soo laabatay dhegeystayaal shaqaalaheedina ay arrintaasi ay xal u heleen ayuu hargeyska leeyahay dhowr jeer ayaa arrintan wadanka ka dhacday eedeemo badanna loo jeediyay shirkadda korontada iyo sidoo kale wasaaradda qaabilsan arrimaha tamarta ama batroolka dhegeystayaal halkaasaan ugu kusoo ameeraya xubinta wargeysada iyo qodobadii ugu waaweynaa bogooda ku qoran wargeysada the daily nation iyo the standard markan qadadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber sidee lagu abiristay maxay bulshada hadlaysaa dhegeystayaal fikirkiin waa noo muhiim ee kasoo qabgal wacan qadadka telefoonada hallo star f m walaal soo dhowo magacaaga halkaad ku sugan tahay
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu
waxaan ku noolay wadanka kenya gaar ahaan magaalada mandheera gaar ahaan xaafada towshik aad baan u fiicannahay waan ku salaamo adiga iyo oo daadahinhayo maarata barnaamijka oo waxyaalaha ka socda kenya ee kasoo maarata wargeysa waxaa kaloo ku mahadsan tahay wasi waa dabcan ibraahim sheekh abuukaran filayaa maxaa ahaa ibrahim showkar haa aa soo dhowo
waa waan dhowahay marka si guud maaratay haddaan ka hadlo xaaladda meeshan ah mandheera wax dhibi mayso waa la fiican yahay Mhm.
mabins mabins maarata maanta waa jimco waa la iska nasanhayaa si roob waa wanaagsan la helay hal hal roob oo fiican baa la helay hal mar roob daay oo biyo fiican dhigay hal habeenu daay oo maasha allah kan dambe ha- roob fiican lama helin hal mara bas oo xoog lanagu daay Mhm.
marka jawiga waa guud waa waa iska nabad waxa dhiga jira waa la fiican yahay. aad iyo aad baa loo fiican yahay meel kasoo joogna waa allaha maaragtay nabadgelyo allahna siiyo iyo caafimaad iyo barwaaqo iyo markii
Ah, maasha allah waa uu mahadsan yahay ibraahim sheekh abukuro mandheero naga soo wacay xaafadda township waxaan u mahad celinayaa Eh, dhegeystaha qadka teleefonka ku jira halo safam soo dhowo walaal
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
محمد احمد خليف وانا اللي يراد عمر خيار وجهه مغرب مندرع عمر غير soo dhowo
الحمد لله سوى انا وناسنا كوا بريسني الهي نبدلي وانا سي جو اد يدقني هاي صح الهي هنا سيمنا فوق الهي هنا سياديه Mhm.
معنا الله نسيه والروب كل ضمان انا الله وحواي naga qabta waxaan leenahay marka dhammaan dhegeystayaal seetan ku xiran iyo adigaba saaxiib subaxda in wacnaataan in leeyahay subax wanaagsan oo wacan waan gartay waa tahay dhegeystahaasi waa uu mahadsan yahay oo mm, eh, dhegeystaha kale halo safam soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay يويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waan gartay ما شاء الله ومعلم يوسف حجر دير أنا كاسود عيها ساكن مقلك هذا وفصيح عياركي مقرتي si wanaagsan ما شاء الله أو بريك كبر نيروبي انت كبر قرتي
waa lagu ladan yahay maasha allah أبو نبض بانكو سوكا أنا حجر ديري نبض بان جرت راشنكي والله قادن هاي أقحيتي واكل صعدا نبض إله با ما هدلي مئي مقشا waan gartay انتي بخت الله عافيو انتي دمت الله ونحريستو انتي وحايستو الله وبركيو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معلمو حجر ديري
waa tahay maclimow aada u mahadsan yahay dhegeystaha kale aan fursadda siinaya ugu dambeeya dabcan halo isafem qadka ayaa ka go-ay halo isafem walaal soo dhowo magacaaga halkaad ku sugan tahay
hello السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هلو استافم وهاقاق دقيستاها سيقتك كقوها دقيستاها كلا هلو استافم
الو السلام عليكم سايب walaal soo dhowo magacaga halkaad ku sugan tahay soo adigoo soo koobaya labaatan ilbirqsiya haysataa haye sidee lagu waabiristay maxamed tawane gaarisa dhekaaburay saaxib waan fiicannaa maasha allah alxamdulilah waan gartay haye dhekaaburay saak nabad bay ku waaberisatay aad baana loo barwaaqaysan jawigu waa degan yahay maasha allah dhegeystayaasha dhammaanna waxaan leeyahay maalintaa idin wacnata asalaamu calaykum waraxmatullahi wacalaikum asalaam waraxmatullahi barakatu halkaasaan kusoo afmeeraya xubintii wargeysada iyo sidoo kale siday dhegeystayaashu ku waabiristeen waa idinkaga mahad celinaya dhegeysigan waa subaxnimo jimcada taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha shanaad ee meey ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay afar iyo labaatanka bisha tobnaad ee shawaal ee sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga ee soo dhowaada barnaamijka hogaanka star aynu saaka diiradda ku saari doono arrinta la xiriirta eedeymaha uu wajahaya wasiirka wasaaradda oo wasiirka wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha ee dalka midikal inturi iyadoo koo iyo toban xubnood oo baarlamaanka ka tirsan loo saaray waa guddi koo iyo toban waa guddi koo iyo toban xubnood oo baarlamaanka ka tirsan loo saaray inay baaritaano ku sameeyaan kadibna warbixin ay ka soo saaraan islamarkaana badbaadadiisi ay ku xiran tahay koo iyo tobankaasi ama dabcan baarlamaankay u gudbin doonaan haddii eedeemay dacwado ay ku helaan dabcan suuqadooda ama haddii kale haddii dembi lagu waayo baarlamaanka kama doodi doono siday warbaahinada waddanka ay qorayaan qodobkaas ayaynu diiradda ku saari doonaa ayadoo qeybaha dhexe ee barnaamijkana waraysi aad kaga bogan doontaan hadduu alla idnama ama uu guula saamaxo dhegeystayaal insha allah ee soo dhawaadaadin leenahay dhegeyste anigoo maxamed axmed khaliif ayaa barnaamijka hogaankaysta ee xaaladda dalka idinla socodsiinaya waa hagaag dhegeystayaal dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa mar kale dhegeystayaal star f m ayaa nagala socotaan mawjadaha nagala socotaan waa dhegeystayaal hal dhibic shan dhibic sagaal oo nairobi ah sidoo kale gaarisa ay dhadhaab sagaashan iyo toddoba dhibic hal wajeer iyo habaasweyne sagaashan iyo toddoba dhibic saddex masalaan iyo tanariifa iyo balambala sagaashan iyo toddoba dhibic hal mandheera sagaashan iyo toddoba dhibic shan isielo sagaashan iyo laba dhibic shan marsabed iyo laysamis siddeetan iyo toddoba dhibic toddobo mooyaale siddeetan iyo toddoba dhibic sagaal dhegeystayaal sidoo kale waxaad naga dhegeysan kartaan dhegeystayaal waa degmada balad xaawe ee gobolka goda soomaaliya iyo sidoo kale degmada suufta oo hoos tagta dhankaas etoobiya isla sagaashan iyo toddoba dhibic shan ayaad nagala socotaan waa mawjada laga dhegeysta mandheera dhegeystayaal idaacaddan baa wadaaganahay muqdisho waa star f m soomaaliya sagaashan iyo toddoba dhibic ibir aad kala socotaan kismaayo xarunta maamul goboleedka soomaaliyeed waxaad nagala socotaan siddeetan iyo sagaal dhibic shan dhegeystayaal soo dhawaada mar kale aad leenahay star f m codka gobolka waqeyberi ayaad nagala socotaan dhegeystayaal waa hagaag dhegeystayaal mar kale waxaan leenahay subax wanaagsan haddii aan gudagalay qodobkaynu diiradda ku saarayno dhegeystayaal amaan ku falanqeyn doona barnaamijka hogaankaysta ayaa ah dhegeystayaal arrintan la xiriirta eedeymaha uu wajahay wasiirka wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha ee dalka midinka linturi kaasoo lala xiriirinayo dhegeystayaal bacriminta faaliska ama waxba aan ka jirin ee laga iibiyey kenyaanka bacriminta oo beeraha lagu beera ayaa dhegeystayaal kenyaan badan laga iibiyo kuwo aan taya ahaan wanaagsaneyn ama heerkii loogu talagalay aan gaarsiisneyn ayadoona eedeyn weyn disha loo saaray wasiirka wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha midig kalinduri haddaba shalay baarlamaanka arrintaans way ka doodeen xildhibaanada baarlamaanka ama xildhibaanada golaha qaran ee xeedijinta ee kenya oo ay ka doodeen xildhibaano badan qaar baa u waxgelinaya ama dabcan la safan wasiirka wasaaradda qaarna dhaliil bay u jeedinayeen oo eedeyn bay u jeediyeen haddaba guddoomiyaha baarlamaanka ee kenya moses otangula ayaa shalay dabcan ku dhawaaqay in boqol afartan iyo sagaal xildhibaan ay u codeeyeen in lasoo dhiso guddi ka kooban koo iyo toban xubnood kuwaasoo ugu dambeyn lasoo dhisay shalay gelinkii dambe haddaba koo iyo tobankan xubnood ee lasoo dhisay waxay kala matalayaan xisbiyada ama isbahaysiyada kale ah waa isbahaysiga talada wadanka ee kenya kwanza iyo azmiyo koo iyo tobankaas xubnood ayaa baaraya eedeymaha ka dhanka wasiirka wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha ee dalka mudug kalinturi boqol afartan iyo sagaal xildhibaana ayaa arrintaas u codaysay in baaritaan ama guddi loo saaray in koo iyo toban xubnood ay soo baaraan koo iyo tobankaasi waxaa haddaba koo iyo tobankaasi in lasoo magacaaba kasoo horjeestay soddon iyo lix xildhibaano iyadoo wataan gula amray dhegeystayaal in baaritaanada ay gudagalaan haddaba arrintaas ayaa timid kadib kalifadhigii shalay ay yeesheen xildhibaanada baarlamaanka ee dalka oo ka dooday mooshinka la doonaya in xilka looga qaado wasiir lintuuri haddaba dhegeysta guddiga lasoo magacaabay ayaa haysta ilaa toban cisho maanta ka bilaabato si uu baaritaanada usoo gabagabeeyo ka hor intuusan baarlamaanka u gudbin warbixintiisa haddaba koo iyo tobankaas xubnood haddii baaritaanada ay soo gabagabeeyaan haddii ay ku caddeeyaan in wasiirka eedeymaha wajahay uu galay baarlamaanka ayaa ka doodi doona ama cod u codayn doona in wasiirka uu xilkaasi sii haya ama laga xayuubiya dhegeystayaal haddii guddiga koo iyo tobanka xubnood ay dembi ku waayaan baarlamaanka kama doodi doono xilka qaadista wasiirka micnaha dembiga saas baa lagu waayay oo xilkiisu si caadi usii wadanaya haddaba wasiirkii wasiirka ayaa horey u beeniyey in bacriminta lagu eedeeye faaliska tahay wasiirka oo horey u beeniyey in bacriminta oo faalis tahay ayaa ololaha xilka looga qaaday micnaha ololaha la doonaya in xilka looga qaaday ku tilmaamay mid siyaasadaysan oo aan marnaba walaac ku haynin waxa uu ku celceliyey in in aan iskudaygan looga mashquulin doonin gudashada waajibaadka u igmaday madaxweynaha dalka william ruuto midica linturi wasiirka wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha ee dalka ayaa ballanqaaday ka hor dhammaadka toddobaadkan oo ku eg axadda loogaan doono xaqiiqda la xiriirta hadalhaynta ka dhalatay bacriminta dhegeyste haddaba bal markan waxaan eegeynaa koo iyo tobanka xubnood ee loo saaray inay baaritaano iyo dabagal ku sameeyaan eedeymaha uu wajahayo ee la xiriira bacriminta faaliska ah ama tayadeeda aan wanaagsaneyn ee kenyaan badan oo beeraley ah laga iibiyey haddaba koo iyo tobanka xubnood ayaa kala ah naomi wako waxay ka tirsan tahay xisbiga kenya kwanza robert imbuyi wuxuu ka tirsan yahay xisbiga aan idhahda isbahaysiga azimiyo ee mucaaradka rachel nyamai wuxuu ka tirsan yahay xisbiga jubilee samuel chabkonga wuxuu ka tirsan yahay xisbiga jubilee oo aan idhahde isbahaysiga kenya kwanza george murugara kenya kwanza t j kajwang isbahaysiga azimiyo jane maina kenya kwanza mululu njedi kenya kwanza kasim tandaza kenya kwanza katherine omanyo azimiyo iyo yuusuf faarax oo isna ka tirsan azimiyo dhegeystayaal haddaba xubnaha kenya dabcan xubnaha isbahaysiga talada wadanka iyo kenya kwanza ee ku jira ayaa kalaha dabcan naomi dabcan waxay gaarayaan ilaa waa ka tiri badan yihiin aada moodaa dabcan dhanka mucaaradka waa guddiga baaraya haddaba lix ka mid ah koo iyo tobanka lasoo magacaabay isbahaysiga talada wadanka haya uu dabcan wasiirkana ka tirsan yahay ayay ka mid yihiin halkaa shanta kale ee isbahaysiga azimiyo ay yihiin dhegeystayaal koo iyo tobankaas xubnooda baaritaana ku sameyn doono dhegeystayaal eedeymaha uu wajahaya wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee dalka midika linturi haddaba in laga doodo ama dacwadka dacwadda eedeymaha wajahaya dhegeystayaal wasiirka wasaaradda beeraha ee dalka waxaa maxkamadda aan idhaahday waxaa baarlamaanka u gudbiyey dabcan xildhibaanka laga soo doorto deegaanka bumula dhegeystayaal waa xildhibaanka deegaan baarlamaaneedka laga soo doorto bumula uu dacwadahan oo mooshinkan uu ka gudbiyey ama aan idhaahde dabcan waan raali noqda dhegeystayaal bumula waa xildhibaanka laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka bumula jack momboka ayaa baarlamaanka u gudbiyey mooshinkaada la doonaya in xilka looga qaado islamarkaana guddoomiyaha baarlamaanka moses utangala uu meelmariyey haddaba siyaasigan ayaa mooshinka u cuskanaya in wasiir lunturi uu u dhaqmay si aan laga filin sarkaal dowladeed oo bulshada u adeega kadib markii uu ansixiyey in lasoo iibiyo oo la qaybiyo bacrimin faalisa xildhibaankan ayaa wasiirku wuxuu ku odeynayaa in bacrimin faalisa uu ansixiyey in kenyaanka beeraleyda loo qaybiyo wamboka ayaa ku doodaya in wasiirka uu guddiga baarlamaanka oo arrintan baaraya la wadaagay macluumaad aan sax ahayn gudoomiyaha baarlamaanka dalka dabcan arrintaasi wuu gudoomay maalmo ka hor shalina dabcan guddigu soo saaray guddigina waa lasoo magacaabay oo laga filayo in maanta shaqadooda ay bilaabaan kadibna ay baaritaanada iyo dacwadaha wajahaya ay weydiiyaan mekalintur oo la filaya inuu baarlamaanka ama guddigaasi uu hortaga waa hagaag dhammaantiin wasiirka dabcan horaan uu u beeniyey in bacriminta failiska lala xiriiriyey iyo hololaha xulka looga qaadayo xilka looga qaadan iraada ku tilmaamay mid siyaasan waa mid siyaasadaysan oo amarnaba walaac ku haynin waxauu ku celeliyey in iskudayga lagu mashquulin doonin gudashada waajibaadka uu egmaday madaxweynaha dalka william ruto mudika linturi wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee dalka ayaa ballanqaaday in ka hor dhammaadka toddobaadkan la ogaan doono xaqiiqda la xiriirta hadalhaynta ka dhalatay bacriminta hagaaga dhegeystayaal waxaa shalay maxkamad lasoo taagay ama dacwad lagu soo ogay saraakiil sare oo iyagana ka tirsan guddiga kaydinta adeegyada waa dalagyada ee n c b b dhegeystayaal waa maxkamadda ayaa lasoo taagay shakhsiyaadkan ayaa dabcan lagu eedeeyey ama loo haystaa kuluglaanshaha bacriminta aantay ahaan gaarsiisneyn heerkii la rabay ee beeraleyda laga iibiyey duumanayaasha oo maxkamadda shalay ka soo hormuuqday ayaa kale agaasimaha guud ee n c b b joseph muna kimote john kibla gadingetid iyo maareeyaha guud ee suuqgeynta john mbaye sidoo kale saraakiishan ayaa lagu sii deeyey dabcan lacagdan hal milyan oo dabcan damiin lacageed oo dhan aan iraahde hal milyan oo midkiiba hal milyan baa lagu sii daeyay shalay dhegeyste waxaana loo haystaa inay kuligu leeyihiin bacrimiin faalis oo kenyaanka laga iibiyey taasoo dhaqaale ahaan uga soo xarootay laba boqol iyo sagaal milyan oo dabcan lacagtaasi qaab khiyaana ayay ku heleen maadaama ay bacrimin aan tayadeeda heerkii loogu talagalay gaarsiineen ee kenyaanka dabcan ka iibiyeen saraakiishan ayaa la xiray kadib markii waaxda dacwadoogida dalka ay ansixisay in maxkamadda lasoo taaga ayaga iyaga iyo ganacsada fadeexadan lala xiriirinayo eedeynta loo jeedinaya waxaa ka mid ah inay iska kaashadeen ama loo jeediyo waxaa ka mid ah inay iska kaashadeen khiyaano iyo hagardaamo ay ku sameeyeen faldambiyeed dhegeystiya wareysiga ayaad goordhow dhegeysan doontaan qadka telefoonkan gar goordhow dabcan la xiriiri doonaa macali cabdisalaam macrif oo ka mid ah dabcan ahna aan iraahday agaasimaha macadka macrifa college ee magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda sawsii sidoo kalena arrimaha siyaasadda falanqeeya iyo arrimaha bulshada dhegeystayaal waa hagaag dhegeystayaal staafm codka gobolka uqeybir aa weli nagala socotaan waraysigaan u gudbi doonaa waxa haatan qadka si toosa ugu jira macali cabdisalaam oo dabcan ku dhece macali cabdisalaam macrifa dhegeystayaal ahna agaasimaha macadka macrifa college qadka telefoonka ayuu si toosa ugu jira macalin kusoo dhawo warbaahinta stafm
waa salaamantahay iyo subax wanaagsan
waa tahay dhegeystayaal waraysigaan usii gudagalaynaa macalin dabcan waxaa warbaahinada ay kala duwan ay hadalhayaan eedeymaha uu wajahaya wasiirka wasaaradda beeraha ee kenya wasiirka wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha ee dalka midika linturi eedeymo ayuu wajahaya eedeymahaas oo ah bacriminta faaliska oo laga iibiyey kenyaanka gaar ahaan beeraleyda maxaa arrintaasi ka jira kuluglaanshihiisa haye inta xog aad haysid
ugu horeyntii arrintan waxay bilaabatay taqriiban laba bilood ka hor sax ayaa ay soo isbaxday dhowr gruub oo isku xiran ayaa maxkamadda geeyeen maxkamadda la geeyey waa tahay anti corruptionna waxay sameeyeen inay baaraan waa waxaa tahay kaloo jira committeeda dhanka gargarshaga inay way baareen sidoo kale dacwadoogidda mm.
marka intaas iyadoo socoto oo shalay waxaa la keenay baarlamaanka waan garta Eh, taasoo ku tusinayso in eh, arrintu ay tahay more of eh, politics siyaasaad inay tahay waan garta aysan ka turjumaynin xaqiiqada waxay dhacay weliba kenyaanka inta ugu badan waxay dhacay waa ka qarsoon yihiin weli looma sheegin waan garta waxun baa la sheegay eh, marka ya exactly yaa mas-uuliyadda qaadaya ma n c b b a ma wasaaradda ma dowladda kenya kenya maxaa la lahaa kenya maxaa la lahaa dowladda hadda gacanta ku hayso waddanka waan Iyaga garta ga- ah, marka waxaa weye waa waxay ka turjumaysaa hardan ka jiro baarlamaanka iyo in nin wal- uu tuso ninka kale xoog uu ku leeyahay baarlamaanka waan garta Mm.
Eh, dabcan waxaa arrintan baarlamaanka geeyey in laga dooda xildhibaanka laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka bamula jagwambola haddaba mooshinkuu baarlamaanka u gudbiyey oo uu- wuxuu u cuskaday in wasiir luntuuri uu u dhaqmay si aan laga filan karin ama si aan laga filan sarkaal dowladeed oo bulshada u adeega wuxuu- kadib markii uu ansixiyey in lasoo iibiyo oo la qaybiyey bacrimin faalis ah haddaba wasiirka waxaa lagu ee- waxa uu dabcan u ansixiyaa laleeyahay in bacrimintaasi faaliska ee kenyaanka loo qaybiyey uu uu qalinka ku duugayba in la qaybiyo haye maxaa arrintaasi maad- arrintan ilaa hadda waa un allegation arrintan ilaa hadda waa waa un wax la sheego waay moogi wax oo xaqiiqad lahay maaha laakiin guddoomiyaha baarlamaanka ansixiyey
Eh, isaga inuu ansaxay uu ku khasbaya maadaama laba gruub oo kala duwan oo luubi ay baarlamaanka wax keeneen Mhm.
isaga waa inuu isagana uu- uu- ugu soo bandhiga baarlamaanka eh, uusan diidin yani motionka la keenay Eh, eh, marka ninkan wuxuu noqon doonaa haddii arrintan allegationka oo lasoo lasoo taxaqiijiyo hadda committeeda cusban oo loo xil saare ay soo taxaqiijiyaan Mhm.
wuxuu noqon xaqiijiyaan ay dhahaan waa waa sax waxay dhacay waa waa waa waa shay khatare hadday dhahaan wuxuu Mhm.
noqon doonaa wasiirka ugu horreeyey and twenty ten twenty twenty twenty ten constitution Mhm.
xafiis laga imbiishgareeyu noqon doonaa Eh, dabcan waxaa kaloo mhm.
waxaa kaloo jira markii loo coday markaad fiirisid si fiican u fiirisid waa tahay one one forty nine waxay u codeen in ninkaas la imbiishgareeyo dabcan waxay u codeeyeen in guddi lasoo saaro dabcan guddiga Ah, lasoo guddiga, magacaabo guddigana waa lasoo saara haye guddigan marka waxaa laga rabaa in ay ay keenaan reports ku saabsan Warbixin.
wixii dhacay eh, oo guud ahaan inay keenaan Mhm.
inay waxa allegation ay yihiin ah, ma ma iska un iska un eedeen ay tahay iyo inay wax runtii u dhaceen inay keenaan Eh, laakiin marka si fiican u gudaha u gashid oo reportyaasha akhriso wax walba akhriso eh, linturi wuxuu noqon doonaa nin oo la rabo in lagu gorgortamo oo labada xisbi ay ku gorgortamaan Wa- ayuu noqday waan kuwan gartay ay tusina kuwan ah, oo xisbiga maxaa la dhahaa allianceka la yidhahdo kenya kwanza muxaafidka iyo ha muxaafidka iyo kuwa mucaaridka inay ku gorgortamaan ay ku fiiriyaan xoogga ay ku leeyihiin baarlamaanka iyo inay manajgareyn karaan crisis hadduu dhaco wax noocaas inay tahay ayaa ila muuqataa marka aan fiifiiriyey riboortayaasha laga sameeyey iyo wax waliba laga sameeyey Eh, laakiin beri iyo beri dambe waan ogaan doonaa meeshay ku dhammaan doonta ayaa lama wiiga soo socdo
waa tahay haddaba maxaa ka jira bacar- bacriminta faaliska ee loo qeybiyey beeraleyda kenyaanka
khaliifa horta waxaa weeye kenya wax fals fals iyo marka laga sheekeeyo tan ugu horeyso waan Yani, gartay
waxaa waxaa maxkamad yaalla ilaa iyo kun iyo afar boqol oo kes oo certificate of fake dabcan tan waxay la xiriirtaa shacab kenyaan oo beeraley ah ayaa dhaqaale laga qaaday wixii laga iibiyeyna waxaan tayo ahayn tayo aan wanaagsaneyn baa laga iibiyey arrinta falsificationka kenya marka laga hadlayo Mhm.
agriculture bis ma khusiso waan gartay waxaana soo maray fals rugtaana soo maray waxaana soo maray fals lana soo maray waxaana soo maray fals bolismana soo maray taariikhdu waa dheer tahay Mhm.
hadda waxaa la hayaa intaasoo case of fals documentation oo dad ay shaqo ku galeen lacag ku qaateen eh, meel loo raacdan aan lahayn waan marka tan gartay waxay ka mid tahay un shaqasadaas dheer oo socoto unbay la mid tahay meel lama gaarayso waa un shay un la rabo in dadka arrimaha hadda xaqiiqada jira oo biyaha iyo in dadka dhib ay soo gaareen in looga hadlo dadka laga weecinayo waay oo la rabo in loo weeciyo meel kale loo weeciyo oo la abuuro arrimo kale oo banaanka arrimo kale oo ka waaweyn oo taagan arrinta biyaha dadka qaaday iskuulaadka xiran arrin badana deero crisis oo u baahan attention marka in xagga dadka loo weexiyo saasna waxa lagu manajgiriyay inay inay rabaan ba laga yaabaa laakiin arrintan ah koog maaha waad ogeed eh, xukunkii kibaki waa tii oo intaas soo geelle oo la keenay oo la bacrimiyey la keenay qaarna la xaday marka sheekada xatooyada iyo falsificationka iyo waxisdabamarinta iyo yani wax hadda bilowda maaha waa wax soo jiray jiri doono oo sii jiri doono waaye marka arrintan laakiin waxay kaga duwan tahay in la rabo in laga dhigto gabaad looga dhigto in ruux la rabo in eh, political lagu lagu lagu baagangeliyo siyaasad ahaan more of politics waay moogi maaha in loo danaynayo muwaadinka caadiga oo beertiis laga kharibiyo iyo wixii la keenana waxa oo fakti ma ahayn dhagaxaan meel lagu daadiyay iyo wax baa laka keenay marka waxay- wax ka weyn ay- waxay- waxa laga qarsoonaya ka weyn oo aanan gar- aanan ogeyn waa tahay
Mhm.
haddaba go-aankii shalay baarlamaanka ay ku ansixiyeen sidee u aragtaa arrintaasi Hal kale- in hal kale- baaritaan hal lagu kale sameeyo ma lahayn. hal kale ma lahayn Waa- waa- dana waa u jeeday meeshana buuqo buuqo ka dhacay Een, turimas gool la dheheen la buuqay Bu- buuqaas maadaama uu dhacay ee, ee, baarlamaanka waxaa u furan inuu dhaho bal arrintana direction loo sameeyo Mhm.
afkeedana lasoo ogaado committee loo sameeyo marka dhowr committee ay dul saaran committeedii hore waa joogtaa committeean kale waa joogtaa ah, baarlamaanka eh, maxkamadana kiisa yaala anti corruption marka waxaan dhan waxay hudsanaysaa in overlap inuu jiro yaa waxay wax yaabaari lahaa lama ogo Ah, ugu dambayntana waxay ku soo aruuri doontaa un a- aan wax kala qaadano aan wax ku kala bedelano ninkaana marka dii la bixiyo dii kaleba isaga wuxuu noqdee ninkii lagu dooday oo Waan dan- gartay.
oo ah
haddaba waa sidee rajadiisa
rajadiisii ma fiicno Mhm.
haddii arrinta la sheegaya ay soo baxdo wuxuu noqon doonaa saa dowladdan oo dowladdan oo eh, hadda jirto ma- wasiirka ugu horreeya oo la imbiijgareeyo Mhm.
waxayna furi doontaa baab kal baabab fara badan ay furi doontaa oo loogu tala la rabo in lagu in lagu bixiyo dad fara badan oo hadda wasiirin oo arrin badan lagu haysto laakiin isaga wuxuu noqon doonaa eh, examplekii ugu horreeyey oo dhacay
waa tahay dabcan eh, eh, waxaa shalay maxkamadda ka soo hormuuqday in- eh, kadibna damiin lagu sii daayay saddex shaqsi oo ka mid ah guddiga dalaga qaran ee n c b b oo dacwado ayagana wajahayaan oo lala xiriirinaya in dabcan ay kenyaanka ayagana ka iibiyeen dalagaasi kuwaas ma la oran karaa ayaga lugta koowaad ku lug leh arrintaasi Mhm.
fiiri horta waxaa weeye hebelaa ka soo hormuuqday maxkamad oo afar qof soo xirtay oo la keenay sheekadaas sheeko dheer waay meel ayaan ma yani maalin kastoon aragnaa in eh, in dad maxkamad la keeno laakiin waxay ku dhammaanayso ma naqaano Waa tahay.
xasuun bay ku dhammaataa Mhm.
marka taas wax weyn hadda laga hadla maaha dadku ay soo muuqan karaan waana la keeni karaa Eh, eh, ugu dambeyntina waxaa weeye eh, aan wax kala qaadano waay aan wax isdhaafsano saasay ku dhammaanaysa aawkii saskii waaweynaa oo dadka lagu qabtay eh, scandalka maxkamada la diiyay intay ku dhamaatay yaw waa tahay haye sideedaba wadankan kenya haddii keesku maxkamad soo gaaro wuu dhammaaday keeska saasoo ku dhamaadaba maxaa ugu wacan
dee taasani ma aqanin Mhm.
kees kasta oo maxkamad soo gaaro wuu dhammaaday isaga waan gartay suu suu ku dhamaadaba ama negative ama positive laakiin badanaa wuxuu ku dhamaadaa hoosooso positive uu ku dhamaadaa taasna waxaa keenaya in ay wax badan ay jiraan ani haddii aan oga- ogaan karin oo naga qarsoon oo ku saabsan qaabka wax loo manajgeliyo ani adi ma sheegi karo Ani- anin ma sheegi karo adina ma sheegi karta laakiin dad maxkamadda soo taaga waa aragnay laakiin dad la dhaha waa la xukumay ma maqashuligaadi Eh, da- way jiraan qaar la xukumo haye aada aada yari waan haddii gartay loo fiiriyo kiisaska waa tahay بالذات كيساتك كل حريرة ها كوربشن مركز في رسيب دد دد كل حكم عاد يجري كان وأول كيساتك سوق لواي محكمة كان قالته حوصل مالور قدرنا واللوكيشن دونا واللوكرة واللوكرة تقدرنا
waa tahay dabcan xoogaal baa uu tahay wasiirka wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha waxa uu ballanqaaday in ka hor dhammaadka isbuucan ama toddobaadkan la ogaan doono xaqiiqda la xiriirta hadalhaynta ka dhalatay bacriminta maxay tahay xaqiiqdaas aad u malaydaa ama aad filaysaa inuu soo bandhigi doono haye يسوي يسوي حديد أنا أنا ما دام وزير هاي وحنروح صارنا سياسات haye iyo arrimaha ku saabsan laakiin in wax la soo gado ama wax la keeno ama taas waxaa iska le idaarad kale iska le idaaraddana sideedaba wasiirku waxaa weeye awood ma laha isaga mhm marka wuxuu dhihi doonaa nin shaqaday mahaba in wax la soo gado dabcan idaa idaa idaaradaasi wasaaraddiisa hoos tagtaa waa wax ka tirsan wasaaraddiisa laakiin waa independent waa- fiiri dad fara badan waxay aysan fahmaynin haddaad maqasho maqasho kelimad authority Mhm.
haddaad maqasho waa independent body oo dawlad ka tirsan oo lagu biilaayo dad dad mucayan lagu biilayo waay Mhm.
badanana markaad si fiican u fiiriso authority authority authority markaad fiiriso waa hay-ado dawlad oo laakiin qabaa'il ay ku habsadeen waay Mhm.
ay ku shaqaystaan waan garsay oo lagu lagu lagu biilo oo lagu naasnuujiyo waa isla naqaana waxaas waa wax wax un laisla yaqaano marka meel ay gaaraysa ma laha kuwaasna waa la kaafagaraynaa kuwana waa la kaafagaraynaa at the end of the day dad oo junior unba shaqada laga fiijinaya saasna ku dhammaanaysaa
markaan eegno waxqabadka wasiirka kenyaan badan ah ra'yi aruurin laga sameeyey sida shirkadda ra'yi aruurinta ay sameysay daraasaadka tifa waxa ay sheegtay ama lagu ogaaday in wasiirka uu waxqabadka ugu hooseeya uu yahay markii wasaaradda wasiirada la fiiriyey ee kenya waa wasiirka ugu waxqabad liita midika linturi
maxay ku beesgareeyeen marka maxay ku beesgareeyeen markay leeyihin dabcan wasiirka ugu liita arrimaha la hadalhayo oo beeraleyda ayaga eedeen bay u jeedinayaan wasiirka musuq musuqa musuq ka dhaco wasiir ama wasaarad ka dhaco linturi uguma horeynin dabcan waxay waxay dabcan waxay ku eedeynayaan ama ay u aanayeen dabcan ah, ra- dabcan inay dareenkaasi dhibtaan waxay u aanayeen inuu si wanaagsan u maarayn in barnaamijka barnaamij bacriminta qiimaheeda la dhimay si fiican muusan u maarayn haye dabcan qiimihiiha la dhimay ha- kenyaanka waxay leeyihiin beeraleyda waxaa nagala iibiy bacrimin aan tayadeeda wanaagsaneyn
marmar markaad maqasho dad baa la qiimeeyey oo kan ugu hooseya laga dhigay oo kan ugu kore laga dhigay kulli waa waa waa false information wey waa war aan saxayn waa sababta waxaa wey bil ka hor bish bisha soo dhaafay waxaad aragtay in la siiyey abaalmarino la siiyey eh, gabanayaal iyo embiyaal northern kenya ka socda Mhm.
yani markaad marka waxaa wey ni- nimankii ugu faylisan oo waxba qabaninayaa le waxaa la siiyey certificate aa la siiyey who is given certificate yaa la siinayaa based on what maxaayna ku beesgelaysay Do- yani yaaway dadkaas wax soo qiimeeyo Mhm.
marmar waxaa dhaca waxyaala la rabo in sumcad lagu kasbado Mhm.
oo been ah Mhm.
oo lacag lagu baxsaday xataa markaad fiiriso reportka meelaha ugu corruptionka badan kenya markaad fiiriso Mhm.
gobolada waqooyi bari kuma jiraan sababta waxaa weeye even they corrupt the information xataa information waa corrupt garaynaya marka haddii corruption laga hadlayo linturi bis maaha Mhm.
waxaa lu leeyahan dadku waa la qiimeeyey shahaadaa la siiyey wuu dhacay waxaan dhan waa waa waa business way waa business dadada ay qabanayaan way oo Waan lagu gartay.
tirtirayo muwaadinka caadiga waxba ogeyn marka anaadi wax badan ma ogaan karno Mhm.
then we are not- we are not in the system Mhm.
from the word go anaga system waxa kuma jirno waxaan akriyayno waxaan sheegayna kulli waa information waay magazine nation iyo standard iyo ay soo qoreen waay waa tahay marka arri- arrin fara badan ayaa naga dahsoon aan ogaan karin aanana ka hadli karin Mhm.
Eh, annagana positionkaas ma joogno aan ku hadalno marka laakiin markaad soo dudubto arrinta fasaadka iyo corruptionku waa arrin oo way dhaaftaba in in lagu magacaabo corruption waxay maraysaa in in xataa waxaan soo saajidka in iskuulta lagu barto Mhm.
on dadka dadka wala baraba corruption sidaasa cilmi ahaan loo barto sababta waxaa wey Mhm.
meel xun ay maraysaa meel xun waan gartay waa hagaa dhegeystayaal olihii qeybihii hore qeybihii dhexe ee barnaamijka hoggaankaysta ah ayaynu ku guda jirnaa wasaaka aynu diiradda ku saareen arrinta la xiriira ee eedeymaha ka dhanka wasiirka wasaaradda em, dabcan wasiirka wasaaradda ah, beeraha iyo xanaanada xoolaha ee dalka midigka linturi waataa weli waxaa qadkan noogu jira macalin cabdisalaan dabcan macalin guddiga hadda waa lasoo dhisay koo iyo toban xubnood ay ka gooban oo ay ka kooban yihiin oo ba- kuwaas oo loo xirsaaray inay baaritaano ku sameeyaan eedaha uu wajahaya wasiirka wasaaradda beeraha haddaba waa sidee rajadiisa maadaama lix ka mid ay yihiin sbeysiga kenya kwanza had- halka shanta kale ay yihiin sbeysiga azmiya waa sidee rajadiisa miyay isaga u xaglin doonaan mise dacwad bay ka gudbi doonaan ee baarlamaanka waxay u gudbin doonaan warbixin ku aadan in wasiirka eedahaasi ama eedeyimihii loo soo jeediyey uu dabcan ay ku heli doonaan kadibna ay u gudbin doonaan baarlamaanka waa sidee rajadiisa Mhm.
rajadiisii aaday fiican tahay wuuna ka badbaadi doonaa waan dhammaanaysaa waa tahay xabsida ayuu ga badbaadi doonaa aha wax wax ma jiraan meeshaas waa un arrin politically motivated waaye waan waan dhammaanaysaa wasiirkana wuu badbaadi doonaa Eh, reportka soo bixi doonaa waxaa jiraan waxaan waa allegation saasay ku dhammaanaysaa dabcan maxaad u soo weynaysaa maadaama aad tiri uu badbaadi doonaa sababta waxaa weeye hata tiimka wax baraya waxaa u badan tiimka hadda xukunka haysta ayaa u badan waan gartay waxaa kaloo jira waxaa la sheegana kulli waxaa ahay allegation Mhm.
maheen wax oo xaqiiqad ma aheen waa tahay taas markaan fiirno marka badbaaditaankiisa waa boqol kiiba boqol wey waa tahay firintaada ugu dambeysa iyo waxaa ugu dambe waxaa weeye arrintan ku saabsan falsificationka Mhm.
hadday noqoto fertilizer hadday noqoto arrimo kale dowladdu waa inay si adag ula tacaamushaa oo lasoo xira leena waxay keenaysaa Mhm.
sumcad xun bay keenaysaa waan gartay mujtamacina waa haleynaysaa arrintaas waa in so- si adag loola tacaamulaa waa hagaag insha allah waana mahadsanta waana kaga mahadcelinaa macali cabdisalaam Aa, waraysigaasaa na siisay Ay.
waa hagaag dhegaantiin dhegeystayaalo idin Salaam alaikum.
waan idinkaga mahad celinayaa dhegeystayaalkaasna wuxuu ahaa cabdisalaan macalin cabdisalaan oo ah bara wax ka bara jaamacadda macrifa ahna agaasimaha macrifa college dhegeystayaal soo dhawaada leenahay qeybihii dhexe ee barnaamijkan weli dhegeystayaal ku guda jirnaa waa hagaag dhegeystayaal dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa markan aan soo qabta adeega qeybta ka ah barnaamijka intaanan dhegeystayaasha ayagana ra'yigooda aan la wadaagin weliba haddii ay jiraan beeraley inayna soo wacaan oo dowladda dalagee ka iibsada ee dhanka bacriminta markan haddii aan soo qabto adeega qeybta ka ah barnaamijka dhegeystayaal haddaba dhegeysta shirkadda airtel waxay ku leedahay ka faa'iideyso adeega airtel tubonge all net oo la sheekayso asxaabtaada adeegan qiimo dhimis ayaa lagugu sameeyey waxaana lagugu soo kordhiyey fariinta gaaban sirtu waa inaad si eh, kala joogsi lahayn u sheekayso adigoo adeegsanaya tobonge all night garaaca xidig shan afar afar afar geed si aad u hesho boqol daqiiqo iyo fariinta gaaban oo aad kula xiriirayso dhammaan shirkadaha isgaarsiinta iyo wicitaanka macaamiisha ee telo bilaash ah toddobaadkiiba waxaadna ku helaysaa siddeetan shilin oo keliya dhegeystayaal sirtu dabcan waa inaad adiga si aan kala joogsi lahayn aada u sheekaysa adeegaasi haddii aan eh, halkaas uga gudbo eh, dhegeystayaasha ayaa markaan fursad siinayaa ee doonaya inay barnaamijka ka qayb qaataan eber toddobo eber eber s- waa eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber haddaba dhegeysta sidee u aragtaa eh, dabcan eh, mooshinka ama xilka laga gudbiyey aan iraahday mooshinka laga gudbiyey wasiirka wasaaradda beeraha ee dalka ee lagu doonaya in xilka looga xayuubiyo sidee u aragtaa haddaba guddiga loo xil saaray oo kow iyo toban ka kooban miyay u xaglin doonaan mise waxay taageeri doonaan xildhibaanadii xildhibaanada ka soo horjeeda aan iraahday xildhibaanada taageersan in xilka laga xayuubiyo wasiirka fikirkaaga waa noo muhiim maxaana ka jira dhegeystayaal bacriminta ee faaliska ama hantiyadeeda wanaagsaneen ee kenyaanka laga iibiyey dhegeystayaal haddii aad ka mid tahay dadka laga iibiyey waad nagala wadaagi kartaa waxay aad aragtay dhammaan soo dhaweynaya dhegeystayaal mar kale haddii aan nambarka idinkugu celiyo waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber ayaad dhegeystay soo beegsan kartaa haddii aan marka ka hadna soo qabta adeega kale ee qeybta ka barnaamijka ma dooneysaa jaamacad waxbarasho tayo leh oo degan oo deegaan ahaanna ku wanaagsan dhanka waxbarashada adigoo kobcinaya hibadaada si aad u gaartid mustaqbalka hiigsigaaga jaamacadda gredsa ayaa ah xarunta waxbarasho ee kuugu habboon maantaba iska diiwaangeli oo bilow shahaadooyinka certificate dibloma iyo digree ee kuliyadaha kalaha ganacsiga cilmiga kombyuutarka waxbarashada ama education caafimaadka cilmiga bulshada cilmiga dalxiiska iyo iyo hodheelada iyo kuwo kaloo aa amaaniraada ku xiisogeliya koorsooyinka waxaa lagu bixinayaa qaab full time oo maalintii oo dhanna hanaanka distance learning oo qofka wax wax baran kara isagoo fasalka ka maqan sidoo kale dhegeyste waxaa kaloo waxaad ku baran kartaa ama aad baran kartaa xiliyada galabtii iyo maalmaha sabtida iyo xadda si aad u heshid faahfaahin haddaba booqo shabakada w w w gresa university d c k ama waaca nambarada kale ah eber toddoba hal hal sagaal afar sagaal eber eber lix iyo nambarka kale ee eber toddobo eber saddex sagaal hal toddoba hal shan shan jaamacadda gresa university hel waxbarasho tayo leh oo kaa caawin doonta inaad wajahdo dunida maanta dhegeystayaal qadadka teleefoonada dhegeystayaal markaan idin furayaa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber haddaba sidee u aragtaa mooshinka lagu doonaya in xilka looga xayuubiyo wasiirka wasaaradda beeraha sidee u aragtaa dhegeystayaal ma soo dhaweyneysaa ama mise waad kasoo horjeedaa haddaba dhegeyste guddiga loo saaray oo koow iyo tobanka xubnood ka kooban miyay waxgelin doonaan wasiirka mise eedeymaha u wajahaya ayay ku heli doonaan kadibna baarlamaanka ay u gudbin doonaan si dacwad si looga doodo ama si looga doodo xilka qaadistiisa dhegeystayaal ay xildhibaanada u gacan taagaan cidda ama tirada dhanka loo bato haddii loo bato in dabcan haddii loo bato in xilka laga qaada taasaa la raacayaa haddii dhanka aqlabiyadda u badata ama baarlamaanka ay u xagliyaan dabcan xafiisku wuu sii fadhinayaa dhammaantii waan idin soo dhaweynayaa dhegeysta dhegeystaha ugu horeeya qadka taleefonka soo bigsanaya ee doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaato ayaan fursadda siinaya soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay waa hagaag dhegeystahaasi dadka ayaa ka go-ay dib u soo bigsa ayaan idin leeya ayaan leeyahay dhegeystahaasi dhegeystaha kale doonaya inuu bara inuu barnaamijka ka qayb qaata ayaan fursadda siinaya hallow stafim soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay waa hagaag markaan ballan dhegeysana wasiirka oo dabcan wasiirka waxa uu sheegay wasiirka wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha mudika linturi waxa uu asaga horaan sheegay dhegeyste in iskudayga in iskudayga lagu doonayo in xilka looga qaado looga mashquulin doonin gudashada waajibaadka uu eegmaday madaxweynaha dalka william ruuto midika linturi wasiirka wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha ee dalka ayaa ballanqaaday in ka hor dhammaadka isbuucan la ogaan doono xaqiiqda la xiriirta hadalhaynta ka dhalatay bacriminta mar uu arrimahan ka hadlay waa hadaladiisii ka mid ahay
so nyinyi msinihurumie mimi hapana sitaki wale wananiandikia message oh, pole nini pole nini mimi ukiniangalia sasa mimi niko katika serikali na rais anajua ile kazi mimi ninafanya sasa unafikiria mimi ni mtu wa kutishwa ama kuangaishwa na watu hey, hapana mimi ninajua ile maneno watu wanaongea juu yake hawaelewi pale iko pale haiko mimi ndio kiongozi wa ile wizara na mimi I only report to my boss na anaelewa hiyo maneno na mtajua ukweli wa maneno before the end of the week so tuachano na sisi mtajua wenyewe ni akina nani hii ingine ni propaganda mwachane wabunge wako na maneno yao lakini what inspires me is when I look and because I'm a believer and I read the Bible ndio naambia watu usi- mu- msibabaike so nyinyi fertilizer endeni pale mchukue serious board iko sasa tuko stage ya top dressing and I'm happy don't be distracted kile wanaandamana ni serikali ya William Ruto. Bwana waziri, si wewe procurement officer wa fertilizer. Bwana waziri, wewe una factory ya fertilizer. Tunajua kazi ya waziri ni policies, lakini wale wanataki- wana- wanatakikana ku implement hizo policies ndio hao wameleta biashara chafu ya fertilizer na hao tunaomba serikali iwafuate mpaka iwashike iwapeleke kotini, tujue vile mambo itaenda.
waa tahay codkii hore wasiirku ahaa mid codka dambena waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka waa baarlamaanka waddanka niraahda dhegeystayaal wasiirka waa isdifaacayaa wuxuu leeyahay dabcan masajaal ii soo qora ayuu yidhi oo dabcan dadweynaha taageersan ama shakhsiyaadka ku xiran asxaabtiisa wax usoo qoreen in eedeymaha loo jeedinayay ka raaligelinayaan hase haataas wuxuu ku jawaabay in shaqadan qabanayaan ogahay ay wanaagsan tahay madaxweynahana ayuu la ogyahay oo dabcan xaqiiqda wuxuu ka wadaa dabcan asagaa oga ee wuxuu yidhi in isbuucan dhammaadkiisa dabcan ama beri ama beri dambe la ogaan doono dhegeyste xaqiiqda la xiriirta hadalheynta ka dhalatay bacriminta faaliska cidda ka dambeysa dabcan hadduu shaaca ka qaadi doono ee habkay u dhacday dabcan asaa laga sugayaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo sidoo kale beeraha dalka midigka linturi waa hagaaga dhegeystayaal dhammaantiin waa idin soo dhaweynaya dhegeystaha ugu horeeya qadka telefoonku jira soo dhowo walaal magaca ageelkaad ku sugan tahay alo salaam calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu cabdiqaadir qornagaaris waa tahay waa la socotaa barnaamijkan filaya
waan la socda nin mintiga lanturi ninkan horta waxaa waaye waa run haddii laga hadlo horta wuu liitaa waa tahay
laakiin waxaa waaye waa la kaafagaraynaya waan gartay
haddana laakiin labada dhinacba hadda eedeynayaana ayaga nin walba horta maasolkiisi iyo awoodiisu horta meesha ku muujin rabaa waan gartay oo nin hadda dan shacab u socdo mhm ma jiro waa tahay ayagaa danooda ka dhex arkeen waan gartay
hade fake fertilizers-na de citizen iyo meel walba waan kaan ka daawano dadkii ay soo bandhigayeen ba cabanayeen waana laga gaday waan gartay laakiin asaga hadduu baxo dad ba- wasiiro badana ku xigaan meeshan oo dowladda kenya kwanzana waxay ku dhisan tahay waa shares waa tahay ayaga wa- micnaha waa kursiga ayagu ka dhexeeya ay kuraasta ha ayagu ka Xilalka.
daaata nimankan dowladda kudi wasiirada nin walba meesha wax buu soo gashtay waa loo magacaabay qaarkood nin looya hadda transport ka shaqaynayo waan gartay marka waxaa waaye meeshan nin walba meesha waa loo dhiib waa- anaa anaa dadka anaa keensaday kuuraan kuu keenay intaa isi ayaa lagu lagu wada joogay waa tahay marka si loo kala fufuranin asaga waa la difaaci doonaa horta waan gartay laakiin hadduu baxo soomaaha rag badan baa ku taga ayagana way tegayaan waa tahay ay meel marta marka waxaan dhihi lahaa isaga waxaa u dhaami laheyd waxaan oo dhanba intaan liisi jiidanin inuu iscasila u roonaan laheyd waa tahay oo iskaga tago saasa kenyan dabcan ase kalsooni uu qabaa inuu xafiiska sii joogayo ayaad moodaa in kalsooni noocaas ay ka muuqata hadaladiisa hadde kalsoonida waxay oga muuqanaysaa nimankan la diray ee wax baar raba waa waa nimanka ay sheerka iskula jireen wey waa tahay oo dukaanka ay wada lahaayeen dab haye intaana guddigan lasoo dhisin ka hor buu dabcan hadalkaas yidhi haye
maya hadde waxaasoo dhan wuu ogyahay meesha waxa ku jira uu ka warqabaa waa tahay marka waxaan dhihi lahaa ani waxa labada dhinacba horta mid u danaynaya ma jirto laakiin ninba ninka kale uu ku xumaynaya anagana hadde ilaahi umbaan qabnaa laakiin micnaha waxaa ula jeedaa mid oo si cadaalada arrintaas uga shaqaynaya ma jira maya maya labada dhinac cadaalad ogama shaqaynayaan Eh, waxaa waaye awood ba lis- ba nin walba ninka kala badi raba utusi raba marka kuwan kalena waxay rabaan hadday u meel marto kuwan mucaaradka hadday u meel marto mhm eh, health health iyo marcomen iyo ragga dadka kuwaasa ku xigi doonaan waan gartay hadday u meel marto si wanaagsan marka sidii kenya kwanza lagu kala jebin lahaa oo lagu kala saari lahaa markii la kala jebiyana waxaa soo bixi shalay waan ku dhisay imaada difaacinaya maani kenya kwanza way kala tegi marka waan gartay ilaa meeshan policy kale iyo ideology kale laskuma imaano sheera lasku darsadee waa tahay haye Warkaas ayaa- haddii laisku fahmi waayo wuu kala tegayaa aad ula jeedaan filaya hadalkaaga maya maya waa lagu kala tegaya hadii la difaaci waayo asaga waa taa waa mahadsantahay in badan meeshan waa science ideology iyo heblow ma jiro iyo fikir laisku dibiirsan ma jirin waa taa fikirkaa waa kaaga mad celinaya walaal dhegeystahaasi fikirkiisu waa ayuu ahaa dabcan waa hagaaga dhegeystaha kale ee doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaato ayaan fursadda siinayaa soo dhow walaal magacaaga eelkaad ku sugan tahay dhegeystayaasha qadka ka go- dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay dhammaantiin dhegeystayaal waa idin soo dhaweynayaa mar kale waxaan idin leenahay barqo wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhegeystaha qad ku jira ee soo beegsanaya doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaata ayaan fursadda siinayaa soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay waa hagaaga dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay xigaha soo beegsanaya haddii aan fursadda siiyo halo sta f m soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
شباح عن قولي وقت
waa tahay
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وألوانكم السلام
waa kaa guddoomi walaal
waxaa weeye horta annaga fataleysa kuma haysano reer goybari haddaahan haddaan nahay ma garatay waa tahay
marka fataleysada ay ku mashquuleen waxaan dhihi lahaa waddanka hadda in lagu mashquulo u baahan waan kartay
waddanka ha ku mashquulaana waxaa ka qabtaan baan dhihi lahaa dad baa dhammaaday meel kastaa ku dhammaaday meel kastaa ku dhammaaday biyo qarqiyaan baa laleeyahay waa tahay
marka intaasaan kaga baxaya anigu waana ku salaamaya waan kaaga mahad celinayaa walaal sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaadatay fariintaada ku aadan in danaha kale arrimaha kale ee mudanayaasha ay diiradda saaraan xaaladda taagan oo haatan la xiriirta fatahaadda saameysay qeyb badan oo ka mid ah waddanka dadba ay ku dhinteen sidoo kalena ay ku barakaceen guryo ay ku burbureen hanti ay ku basbaashay ayay leeyihiin dhegeystayaasha badankood dhegeystayaal oo haatan barnaamijka ka qayb qaatay in diiradda la saaro dooda ku aadan arrimaha bacriminta iyo xilka qaadista dib loo dhigay ee dabcan ula jeedaa dhegeystayaasha Waa idin soo dhaweynayaa dhegeystayaasha kale ee qadka taleefanka soo beegsanaya ayaan fursadda siinayaa soo dhowo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay waa hagaaga dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay xigaha soo beegsanaya ayaan mar kale fursadda siinaya hallo star f m walaal waa kusoo dhaweynayaa waa hagaaga dhegeystahaasina qadka ayaa ka go-ay dib u soo beegsan laya intaynu ku guda jirno barnaamijka qeybihii dambe ee barnaamijkan dhegeystayaal haatan soo dul istaagnay waa hagaag dhegeystayaal mar kale waxaan idin leenahay barqo wanaagsan markaana haddii aan soo qabto adeega qeybta ka ah barnaamijka ma dooneysaa jaamacad waxbarasho taya leh oo aad deegaan ahaan u wanaagsan waxbarashada oo aad- oo aad wax ku baranaysid adigoo kobcinaya hibadaada si aad u gada- u gaartid aan iraahday mustaqbalka higsigaaga jaamacadda garissa ayaa ah xarunta waxbarasho ee kuugu habboon maanta waa iska diiwaangeliya oo bilow shahaadooyinka certificate dibloma iyo degree ee kuliyadaha kala ganacsiga cilmiga kombyuutarka ama kombyuutarada waxbarashada ama education caafimaadka cilmiga bulshada cilmiga dalxiiska iyo hodheelada iyo kuwo kale ee aada ku xiisgeliya koorsooyinka waxaa laga bixinayaa qaab full- ama waxaa lagu bixinayaa qaab full time ah oo maalintii oo dhan ah hanaanka distance learning oo fogaan araga ama online aad ku baran kartid sidoo kale qofku wuxuu baran karaa xiliyada galabtii dhegeyste iyo maalmaha sabtida iyo xadda si aad u heshid faahfaahin haddaba booqo shabakada ww gretsa university ac k ama waac nambarada kale ah eber toddoba hal hal sagaal afar sagaal eber eber lix ama nambarka kale eber toddobo eber saddex sagaal hal toddoba hal shan shan jaamacadda garitsa university hel waxbarasho tayo leh oo kaa caawin doonta inaad wajahdo dunida maanta dhegeyste Madon- eh, haddaba dhegeystayaasha haddaba maantaba isdiiwaangeli waxaa socota diiwaangelinta may labada kun iyo afar iyo labaatanka jaamacadda university waa hoyga waxbarashada ee kugu haboon waa jaamacadda garissa university waa hoyga waxbarashada kugu haboon qadadka teleefoonadan dib ugu laabanaya dhegeystayaasha doonaya inay barnaamijka ka qayb noqdaan ayaan fursadda siinaya hallo star f m soo dhow walaal magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay hallo star f m waa hagaag dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay umuunan saamixin xigaha soo beegsanaya ayaan fursadda siinayaa hallo star f m soo dhowo walaal magacaaga waa tahay dhegeystahaasna qadka ayaa ka go-ay soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay waa tahay dhegeystahaasna qadka ayaa ka go-ay markaana intaanan barnaamijka qeybihiisa dambe aan usii gudagelinay dhegeystayaasha aan soo qabtaa adeegyada qeybta ka ah barnaamijka ma dooneysaa jaamacad waxbarasho tayo leh oo deegaan waxbarashona ku habboon adigoo kobcinaya hibadaada si aad u gaartid mustaqbalka hiigsigaaga jaamacadda gretsa ayaa ah xarunta waxbarasho ee kuugu habboon maantaba iska diiwaangeli oo bilow shahaadooyinka certificate bil- diploma iyo degree ee kuliyadaha kale ah ganacsiga cilmiga kombyuutarka waxbarashada ama education caafimaadka cilmiga bulshada cilmiga dalxiiska iyo hoteelada iyo kuwo kale ee ku xiisigeliya koorsooyinka waxaa lagu bixinayaa qaab full timer oo maalintii oo dhan ah hanaanka distance learning oo qaab online aad ku baran kartid uu qofka isagoo fasal ka maqan baran kara dhegeyste waxaa kale ee aad wax ku baran kartaa ama aad baran kartaan idhaahda galabtii iyo maalmaha sabtida iyo xadda si aad u heshid faahfaahin haddaba booqo shabakada www gretsa university ac k ama waac nambarada kale ah eber toddobo hal hal sagaal afar sagaal eber eber lix iyo nambarka kale eber toddobo eber saddex sagaal hal toddoba hal shan shan jaamacadda gretsa university hel waxbarasho tayo leh oo kaa caawin doonta inaad wajahdo dunida maanta dhegeyste haddii aan adeegaasi halkaasi uga gudbo adeega kale ee qeybta ka ah barnaamijka haddii aan soo qabto shirkadda isgaarsiinta eetel waxay ku leedahay ka faa-iideyso adeega eetel tuponge all net oo la sheekaysa asxaabtaada adeegan qiimi dhamis ayaa lagugu sameeyey waxaana lagugu soo kordhiyey fariinta gaaban Sur- sirtu waa inaad si aan kala joogsi lahayn u sheekaysa adigoo adeegsanaya tubonge all night garaac xidig shan afar afar afar gees si aad u hesho boqol daqiiqa iyo fariinta gaaban oo aad kula xiriireyso dhammaan shirkadaha isgaarsiinta iyo wicitaanka macaamiisha airtel oo bilaash ah toddobaadkiiba waxaadna ku helaysaa siddeetan shilin oo keliya dhegeystayaal airtel a reason to imagine waa hagaag dhegeystayaal daqiiqadaha noo haray dhegeystayaashan fursadda siinaya eber toddoba eber labo saddex shan ibir ibir sagaal ibir aad dhegeyse soo beegsan kartaa anagoona saaka diiradda eh, ku saareynay eh, arrinta ku aadan eedeymaha wajahaya wasiirka wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha ee dalka midigka lunduuriya oo qorshaha la doonayo in xildhibaanada qaar ay xilka uga xayuubiyaan uu xafiiska baneeya dhegeystayaal dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa dhegeysta sidaa u aragtaa qorshahaasi ma kula tahay guddiga loo saaray kow iyo tobanka xubnood ee la doonaya inay baaritaano ku sameeyaan eedeymaha uu wajahaya wasiirka inay u xaglin doonaan ama haddii kale ee baarlamaanka u gudbin doonaan warbixin la xiriirta in eedeymaha uu wajahaya uu ku lug leeyahay arrintaasi dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber ayaad dhegeyste soo beegsan kartaa dhegeystaha qadka ku jira ee doonaya inuu barnaamijka ka qeyb qaato waa hagaag dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay dhegeystaha kale soo beegsanaya hallo stafm waa hagaag haddaba ko iyo tobanka xubnood oo ka mid ah lix ka mid ah waxay ka tirsan yihiin ama xubin ay ka yihiin isbahaysiga talada waddanka haaye ee kenya kwanza haddaba xildhibaa- xil- xildhibaanada loo saaray ama guddiga loo saaro ka kooban ko iyo toban xubnood ayaa kale ah naomi wako oo ka tirsan xisbiga kenya kwanza robert imbuyi azimio richel nyamai jubilee samuel chepkonga kenya kwanza george murugara kenya kwanza tj kajwang azimio jane maina kenya kwanza sidoo kale mululu injedi kenya kwanza qasim tandaza kenya kwanza catherine omonyo azimio iyo yuusuf faarax asna ka tirsan isbahaysiga mucaaradka ee azimio la umoja wan kenya ko iyo tobankaas ayaa shan ka mid ah azimio halka lix ka mid ah ay yihiin isbahaysiga talada wadanka haya ee jubilee aaniraade raali noqda kenya kwanza oo islamarkaana uu xubin ka yahay wasiirka wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha midigka linturi sidoo kale wasiirka wasaaradda beeraha ayaa dhowaan sheegay in ama u ballanqaaday in ka hor dhammaadka toddobaadkan la ogaan doono xaqiiqda la xiriirta hadalheynta ka dhalatay bacriminta dhegeystayaal isagoona la filayo in guddigaasi loo saaray ah kow iyo tobanka xubnood inuu hortago kadibna eedeymaha uu wajahayo uga jawaabo su-aalaha ay weydiin doonaan xildhibaanadaasi dhegeystayaal dhegeystaha qad ku jira halo staafim soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay alaykum wcalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu waa xuseen cabdigaarisa xuseen barnaamijka waa la socotaan filaya iftiixan abtisid markaad bilaawday iyo hadda inta dhanka waan dhegeysana haye wareysigan waa ka bogataan filaya iftiixan si fiican si fiican haye u gudagal anaga haddii reer gaaris ama reernoog istan mhm marka hore kashiqun baa ahayn waa tahay haddana waa si way noo sii dhammaatay fasalaasadii la sheegayay iyo waxaana wax la soo gaari jirayba mhm ma aheen oo dadka beeraha waaweyn oo sokorta iyo kasabka iyo beeraha weyn bay yay- yay- yay- yay siin jireen waa tahay laakiin waxaan hadda laleeyahay wasiirka shaqaha laga qaaday waxaas barajo waay wax laga qaadayo ma jirto waa tahay
Eh, meeshan laba laba laba awood baa isku haysa labada awood baa ku tartami haysa waa tahay marka kuwa hadda guddiga oo waa loo saaray laleeyahaaba waxay dhihi doonaan waxaba ma waxba waan kasoo waayni baarista waan kusoo heli- waan kusoo heli waayni waan gartay macaada xagga loo gudbo horta diiba kuwan ay saa dhahaan mhm marka waxa dadku baa lagu wareerinaya ma odii haye wax ka naascad iyo wax ka soo jeeda meesha ma jiro kenyaanka lagu mashquulinaa leedahay ee ninkan haye annaga dadkaa lagu mashquulin hayo intii beerihii biyaha lagaga sii daayo oo meel walba turaab ilaahay ay ka jab dhiiqaysay baa xuseentiis unbaa dadka saa loogu wareejinhayaa ma odii mhm wax ka jiri iyo wax laga qaada laga qaada ama laga qaadi doono midna ma jirto kuwan ku horreeyaaba dhahayna waa kusoo waayna waan gartay maxaaba la gudbinba hadday kuwa wax kusoo waayaan dabcan wax laga doodaan jirinba haddii waxay ku waayeen guddigaasi kow iyo tobanka ka waa saas kooban wax laga doodayo ma jirto waxa waa un siyaasad waa ijiid aan kujiide waan gartay marka aniga waxay ila tahay inaan waxba laga qaadayn waana ku salaamo waa taa walaala kaa guddoomaana kaaga mahad celinayaa waa hagaag dhegeystahaasi aada u mahadsan yahay dhammaan dhegeystayaasha waan soo dhaweynayaa Eh, dhegeystayaal mar kale waxaan idin leenahay barqa wanaagsan halkaasaan barnaamijka hogaankiisa ee xaaladda dalka ku saafmeeraya anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idinla socodsiinaya dhegeystayaal waa idinkaga mahad celinayaa dhegeysigiina mar kale waxaa idin leenahay ha mogaaninay star f m codka gobolka waqooyi bari mahadsanidin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iska bedelin mowjada barnaamijka madasha star ee arrimaha ee, waxbarashada ama tanaad ayaad dhegeysan doontaan oo ay soo jeedin doontaa xamdi gure